maxkamadda gobolka mudug ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga kiis dacwad dil ah oo lagu soo eedeeyey eedeysane cali axmed cilmi garabey oo loo heysto dilka allah u naxariistee marxuum guuleed oo ka dhacay magaalada gaalkacyo maxkamadda waxaa goobjoog ka ahaa garsoorayaal maxkamadeed oo kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug xafiiska xerilaalinta galmudug ehelada eedeysanaha iyo ehelada marxuumka maxkamadda ayaa waxaa furay guddoomiyaha maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug abuukaate cabdirasaaq cali yuusuf maryan jimcaale cosoble afartan iyo sideed sano jir ah ku dhashay degan gaalkacyo xafiiska xeerdaaliyaha guud ee galmudug wuxuu kugu soo eedeeyey qodobka afar boqol soddon iyo afar sababtoo ah in aad dil toogasho ah u geysatay marxuumka magaciisu yahay guuleed inasaaqo colaad deganaa gaalkacyo taariikhdu markay ahayd saddexda bisha labayo tobnaad laba kun labaatan iyo afar abbaara siddeed saac oo biam labada galabnimo in aad dil toogashaa u geysatay marxuumka magaciisu yahay guuleed waxaa kuu furan saddex jawaab mid ka mid ah eeddaas laygu soo eedeeyey waa galay ma gelin dood ayaan ka qabaa waxaa kuu furan saddex jawaab mid ka mid aha kuu furan eeddaas waa galay ma gelin doodaan ka qabaa saddexdaas jawaab mid ka mid ah ayaa kuu furan inaad ku jawaabto eedeysane cali axmed cilmi oo ka hadlay goobta maxkamadda ayaa iska diiday eedda loo soo jeediyey inuu dilay marxuum guuleed walow uu sheegay inta ay socotay doodda maxkamadda in israsaaseyn ay dhex martay isaga iyo koox la socotay marxuumka geeriyooday xafiiska xeer ilaalinta ayaa isna soo bandhigay warbixinno muujinaya sida kiiska uu u dhacay baarihii kiiska markhaatiyaal iyo sidoo kale muuqaal laga duubay eedeysanaha markii uu falku dhacay isaga oo dhaawac ah iyo meydka marxuumka oo la gaarsiiyey isbitaalka weyn ee magaalada gaalkacyo anar xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee galmudug isla markaana ku matalaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee galmudug ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay subxaanahu watacaala in ilaahay uu yidhi walaqad karamnaa baniya aadam waxamalnaahum fi lbari walbaxr ilaahay uu karaameeyey nafta bini aadamka ah oo aysan cidlo aysan ahayn uu xurmeeyey ilaahay sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi waman qutila madluuman faqad jacalna liwaliyihi sultaana waa fara badan yihiin nolosha bini aadamka ahna waxaa keliya oo lagu ilaalin karaa qofku haddii qof uu dilo in loo dilo ilaahay wuxuu leeyahay walakum fi lqisaasi xayaa waxaa idinkugu sugan in la isqisaaso oo qofkii qof dilo loo dilo noloshaada sugan saas daraaddeed maxkamadda sharafta leh sidoo kale aayado qur'aana wa katabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi wa haddii qofku qof dilo in loo dilo waxaan kusoo gabagabeyneynaa ugu dambayntii mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa qodobada soo socota kow mar haddii aan caddaynay in dembi dhacay eedaysanuhuna yahay kii geys kii galay si shaki ahna aysan ku jirin sida ku cad qodobka boqol iyo toban boqol lixdan iyo sideed ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed labo in eedaysane cali axmed cilmi lagu xukumo diltoog guddoomiyaha maxkamadda gobolka mudug abuukaate cabdirasaaq cali yuusuf ayaa gabagabada ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda isagoona sheegay in dib la isugu soo laaban doono